bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhegeysidayaal hamiinimo fayla kulanto fayla ka dhowaada warka hamiinimo idaacadda raadiyo warsan qodobada isinka dheegi doontaan un inansinka haynano walibaa ku mid ah wakiilka qaramada midoobey qaabilsin arrimo soomaaliya iyo hadeeri magaalada baydhabo cabshir khaliif ibraahim guddoomiyaha xaafadda hulwadaag iyo faahfaahinka b kulanka yoolaqaadadeen maamulka degmada baydhabo wasaaradda dhallinyarada isboortiska dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo deeqi shil dubundiirisay ciidanka booliiska koonfur galbeed soomaaliya oo rogo barokontarool waxaana ku mid tahay xildhibaanada hirshabeelle oo ku hadalay fatahaadda usujeysidii webiga shabeelle akhbaaraadka banaanka uu nimaadausin ka dheegi doontanna waliba ku mid ah teew ra-iisul wasaaraha adduunkanka da'da yar ee fiinland doorati
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
amiinnimo talaada ewo arbana hoydayd taarikhdan iyo ka beeganta tobanka bili toban lamaad ee desembar sanadka lamaada kun toban sagaalka intaasina waliba yuhaayane qodobadii warkaan hamiinimanka door karoonay haddana ka dhowaada iyogii oo faahfaahsan wakiilka qaramada midoobey aan qaabilsan arrimo soomaaliya iyo hadeeri magaalada baydhabo sida faahfaahinta warkuuninka fiiriyaasi wariyaagana shukri ismaaciil axmed
magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay waxaa maanta soo gaaray wafdi hogaaminayay wakiilka gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha soomaaliya james swan madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftigaren ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wafdiga uu hogaaminayay wakiilka qaramada midoobey ee soomaaliya waxay wada yeesheen kulan saacado qaatay waxayna ka wada hadleen arrimo ku saabsan xaalada dalka doorashooyinka ku foodle soomaaliya doorka dowlad goboleedyada ay ku yeelan karaan doorashooyinkaasi mashaariico qaramada midoobe ay ka fulinayso deegaanada koonfur galbeed iyo arrimo kale james swan wakiilka gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobey oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay suuragalnimada in soomaaliya ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah sidii loo wanaajin lahaa xiriirka maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka soomaaliya iyo amniga soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftigaren ayaa ka hadlay waxyaabihii ay ka wada hadleen wafdigan uu maanta ku qaabilay xafiiskiisa
dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka wada shaqaynteeda si loo sii xoojin lahaa loo sii firnayn lahaa sanadkii dhammaaday horumarkii iyo mashaariicdii iyo amnigii iyo sagaalkii sanadkan cusub say loo sii tartagelin lahaa arrinta electionka iyo doorashooyinka ugu qaldoon yahay one man one vote iyo election rasmi ah oo soomaaliya ka dhacdon lahaa waxaan kala soo wada hadalnay horumarka iyo mashaariicda ku socda gaar ahaan koonfur galbeed iyo shaqooyinka fiican oo gudoofisiinka lagu gaaray anuu ku leeyahay wadatashiga
eedyada mahadsanto shukri ismaaciil guddoomiyaha xaafadda howlwadaagka cabshir khaliif ibraahim iyo faahfaahinku b kulanka yoolo qaadadeen maamulka degmada baydhabo maamulka degmada baydhabo yaa maalmaguudii kulamo isla xisaabtan ee hoy iyo dhaqaadadaayeen maamulada xaafado si wallanku qabada caqabado horteegan horumarka xaafado baydhabo iyo baahida hadda taala guddoomiyaha xaafadda hulwadaaka iyo nin sharaxee kulanka yoolo qaadadeen maamulka degmada baydhabo si walyaawagoy hanku bahi ramooda kulahadle to amnigu tan lamaaniway buu ah nadaafadu tan amniga guddoomiyii degmada yaana fari maamulka degmadana fari ama amirtasa unuuna qaadano lafade aniin hoobo maanaa dadkii gudoomiyaalka dhangalin weeri aniin maanaa gaa- gaar ahaan haafadiite inti anan sheega yaa maanaa dantii gasabaas way eed injeela amniga dadka dhangan roonyi lan alaala lankii hoolwadaag degan oo korontanka jirta laambado idoortee karaariyoy waybuah walilaku badbaaday tuug oo barankiilistaha laku badbaaday kan wala duugaa laku badbaaday kan bamka qabo laku badbaaday bastoolada kan qabo laku badbaaday amniga kafaylaade amni laan walba mashal dareereen way ink sheegane lan alaala lanki oo haafadiisa koronto ka jeerta oo meelasay maanaa laambadoonkiirna wali ogaada saana hadhow dembe maysanin weeli maysanin weeli ay lernay tallaabo sharciya inti laku qaadaw ya ogaadasan amnigaasi una dhamban dangningai male shaksi oo dangningai male wali eedan jeela amniga hoolwadaag dadse eedan jeela wali eedan jeela hatana waanan ku odsaday marlamaadi marsidaadan ku odsaday intii amniga ka dadaalano lambo oo korontanka jerta laambado irto hortee karaari saasa amniga ka jer okay tan lamaad ee nadaafadda wakin sheegay una sa haafadda ishmiyini mana suuq idhan haafadeen makayaal laakiin barxad iyonay onodka yaala oo mugayaalko kayaalan wa in sheegane dadka mugayaal leh wasaqda iyo jidkaaka deedaayan walaas dhan waliba waa nadaafadaro lankii wasaq jidkaha ka deedii la arag way bal qaaday tallaabo sharciyaysan sidii un maamulka degmada guddoomiya degmada hana fariiw wal oo waybuah lankii nadaafadiis nadaafadda iimanka nusyaw lankii nadaafadda ilaaliy waaye waybuah hadhow dembe maanaa mayse lanweeli lankas way in roona nadaafadda nadaafadda walfaylu wal in sheegay howlwadaag iyaba ma mugaay badan mugaayaao gaara laylata ki mugaayahaada ki haafadahaada wal wasaqeen ti jidka laankadeedii korna taasaan sheegay wal oo an la isku wedadma ee wal dowladda wedatuwa amaamiir habati gudoomiyii degmada ha ku bahiw amaamiirtaas unuun ha gaadani
maamulka xaafadda hulwadaagka yawedi dadaalo reedlanka dayaca tiraw jididka burbursa ee xaafadaasi ay ogolaan ku jeysidaayeen bulshada xaafadda hulwadaagka wasaaradda dhallinyarada isboortiska dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo deeqi shal dubundiirsiya ciidanka booliska koonfur galbeed soomaaliya oo roogo barokontarool faahfaahinta warkumaybanila diyaaraha yuusuf sheekh aadam wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaro dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo xalay weliba deeg shalduun oo niskajar busto sinyeere iyo bac iyo agal kale biyo deersiyena ciidamada booliska koonfur galbeed oo ku sugan kontaroolyada kiyaala magaalada baydhabo wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaro dowlad goboleedka koonfur galbeed cali dhooh iyo anka horeentii ku hadali deegda iyo hadeersiyan ciidamada isu oo waana an mahanagi ciidamada shaqada adag oo yo an hayaan bulshada ciidamada booliska ah ee xarumaha ku leh degmada baydhabo bannaankeeda inaan soo ogaano xaaladahooda oo muddo aan u kuuragelaynay maadaama xilliga hadda lagu jiro uu ahaa xilli roob aad u tiro badan u da'ay qabow badan uu jiro kaneeco badan ay jirto caawa waxaa noo suurto gashay inaan annagoo si wada jir ah u wada soconno inaan soo aadno oo aan kormeel kuso kormeel ku soo samayno xarumaha ay booliska ka degan yihiin magaalada bannaankeeda hadda saacaddan habeennimo oo aad u jeedaan meesha aan taagannahay waa xanaana tuu oo magaalada aad uga fogo magaalada bannaankeeda ah waxaana soo marnay dhowr xarumood kale waxaana sii mari doonnaa dhowr xarumood kaleeto intaas kadib aragtida siyaasadeed ee madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftakareen uu ka leeyahay amniga ayaan annaga ka galo wasiir ahaan waxaan ku qabnaa awaamiir in aan ka qayb qaadanno si isxilqaan ah dib u dhiska deegaanka koonfur galbeed soomaaliya meel kasta ay ahaato inaan si isxilqaana uga qayb qaadanno nadaafadda ka socota magaalada inaan si isxilqaana oo aan uga qayb qaadanno inaan la shaqayno booliska si shuruud la'aan ah inaan dhallinyarada halyeeyada ah ee magaaladan awood noo siiyey inaan si amni ah ku seexanno oo aan ku soo toosno marka hore waxaan uga mahad celinaynaa ilaahay kadibna waxaan uga mahad celinaynaa dhallinyarada booliska ah oo saraakiishooda ayna garab taagan tahay inay ciidanka awdheeg la joogaan inay ciidanka barawa joogaan inay ciidanka daynuuna joogaan ciidankeena dhallinyarada halyeeyada ah waxay joogaan meel walba laakiin shacbiga waxaa la rabaa si kal iyo laab ah qalbi furnaan ah hagar la'aan ah inay ula shaqeeyaan ciidanka waxaan kaloo baaq u dirayaa golaha wasiirada koonfur galbeed soomaaliya walaalahay waxaan ka codsanayaa in ay habeenadooda ciidanka ayagoo saraakiishooda la socoto ay gaafmeer la suubiyaan soo ogaadaan xaaladaha koonfur galbeed siddeed iyo tobanka degmo insha allah waxaa nugu ballan ah in aan si joogtaa idinla shaqayn doono waa idinla shaqaynaynaa
waxaana ku mid ah xildhibaanada hirshabeele oo ku hadalay fatahaada usijaysidii webiga shabeele sida faahfaahinta warkuun beledweynahan iinku diri waryaagana bashiir cabdulaahi cusmaan xildhibaanan ka tirsan baarlamaanka maamulka hirshabelle ayaa waxay ka hadleen fatahaada webiga shabeelle uu ka geystay deegaanada maamulka hirshabelle waxayna dowladda soomaaliya iyo hay-adaha samafalka ugu baaqeen in la caawiyo dadka ku dhibaataysan deegaanada maamulka hirshabelle waa kuwa qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka oo ka hadlay waxaan nahnay degmada balcad iyo degmada jowhar xildhibaanada ka soo jeeday iyo mahadaay saddexdaas degmo maxaa la yidhaahdaa waxaa ka bilaabatay fatahaad aad u weyn oo aanaan weli aanaan annaga isdhihin dhibaato aan la qaylisiinayo jirto maanta laakiin arrin aan weligeed dhicinaa dhacday waxaan la kulmay fatahaadii biyaha oo buuxisay guri kastaba sariir oo dheer ayaa lee saaray waxaa lii xildhibaanka maanta la darajeeyo sariirtaa iyada ah ha ku seexdo waxaana arkay kalluun oo sariirta hooseeda ku jiro oo meesha ka buluqbuluq leehaayo kalluunkiyaa liigi kariyey taas dhibka weyn baa jira dhibkaas asaga ah waa laga sii batay ay keentay fatahaad ballaaran oo sida uu sheegay xildhibaankii ka horreeyey degmada jowhar balcad iyo mahadaay runtii waxaa ka jirto fatahaad aad u mug weyn jowhar iyo balcad hase ahaatee dhibaatooyinkani waxay ka yimideen fatahaadka ee biyaha webiga shabeelle biyihii ka soo baxay iji dhulkaasi waxay soo mareen ooy dhibaata soo geersiiyeen iyo fatahaadkii dhulkan mahadeey iyo wixii hareerihiisa ah ilaa iyo waxay ku soo shubeen mashruuc waxaan halkan macnaha fariin uu diray dowladda dhexe ee federaalka inay caawinaad degdeg ay la soo gaarto dadkaas walaaleyn ah iyo dowladdeena oo ah dowlad goboleedka hirshabeelle ay ugu horeen madaxda ugu sareyso madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka iyo dhammaan fulinta iyo baarlamaanka inay ka qayb qaataan dadkaas walaalaha oo fatahaadda ay saamaysay hay-adaha waxaan ugu baaqaynaa sida shalay ay wax u qaban jireen way dadaaleen laakiin waxaan ka codsanaynaa in ay dadaalkooda ay baahida ugu daran waxa waaye meeshay ka bilaabanayso dhibaatada ka bilaabanayso webiga meeshuu ka soo fatahayo in wax laga qabto ayaan faraa hay-adaha dowladda federaalka inay gurmad deg deg ah samayso
ciidyada mahadsanto warbixintaas codkaasayna meebaan dembeeyey warbixintii usaaniin ku diri waryaagana bashiir cabdulaahi cusmaan meeli warkaasi siinka kuhay walibwa idaacadda raadiyo warsan ee xaruntiya beledkum baydhabo saana marin oo soddon iyo afar jar e yalan dooradii iniya nagato ra-iisul wasaaraha fiinland meebanasaaska nagadaase ra-iisul wasaarahanka da-diyar adduunka xisbiga social dimuqraatiga iyo marin oo hadda hayti wasiirka baabuurta ondooradii iniya nagato ra-iisul wasaaraha dalkaasay kureed markiisus casili ra-iisul wasaare antirin meebana xafiiska landhaarii doone toddobaad kun meebana hogaamiyi doonta xukuumad wadaag ee siyaasadaiyo bidixda dhexe iyo ete oo ku kooban shan xisbiga oo shantiyo puntland madaxa ku eyin ra-iisul wasaare antirin mayba xilka isku casilay kuriid markiisu xisbiyada isbahaysiga kalsoonida kalanagadi iyo ku qoonsadeen sidii uuse maarayay xiisada shaqo ruujinta shaqaalo boostada markii hoggaanka gobota sana marin mayba sidaaskanagoda doonte ra-iisul wasaaraha anka da-da yar adduunka maadaama ra-iisul wasaaraha new zealand jazinda arden hadiya da-diya ete soddon iyo sagaal jar miilo ra-iisul wasaaraha ukrein oligsi honjaruuka usiin eye soddon iyo shan jar warkii amiina misinku dhugun sidaaseen warbaahinta raadiyo warsan surunkaninka dhenye warka maybaasaare waana sila socodsiyahay anoo cabdinaasir axmed mayow ee kama hadsanteen warka hamiinama idaacadda raadiyo warsan dhugunsadow